inta badan dee dhaqdhaqaaqa iyo ninka khawaarijta dibxoreynta deegaanada ay joogaan iyo ciidanku si joogta uu maalin walba iyo saacad walba uga howlgalaa marka taasi waxaan isleeyahay waa mid iska joogtaa laakiin waxaan kasoo qaadaya hadda labadii dhacday ugu dambeysay mid waxay ahayd jamaac abdalla oo nimanku khawaariji isku dayeen khasaaraa ku gaadhay ilaa afar inta aan hubo maydkooda way ka tageen wixii ay qaateen ma garan karo dhanka kale ee yani koonfurta kismaayo guulaha jeeriya guulaha jeeri laga bilaabay ilaa iyo la kacaan oo iyadana howlgalla joogtaa maalmahan oo dhan ka socda taasoo dee wax badan ay jubbaland uga dan leedahay sida la isla ogyahayna dee meeshaasi gulahaji iyo labta ka dambaysa intuba waa ubucda nimanka khawaarijta ah marka ciidamadu si xoog lay gacanta maaragtay meesha maaragtay u geliyeen howlgalkuna si xiriir ay u socdaa ilaa hadda waa tahay waxaad sheegtay in howlgalla ay ka dhaceen dhinaca buulaxaaji oo maalmihii dambe weliba aada uga socdeen maxaa khasaara oo labada dhinac kala gaaray dhinaciina iyo dhinaca al-shabaab
iyo intii khasaarihii xoog galaa kadib uu ka dhacay horta nimankaas si badan bay maaragtay u wiiqmeen mar kasta oo ciidamadu ay is arkaan dagaaladu maba waa weyneyn laakiin goob kasta oo laysku hela mayd bay kaga tegahayeen saddex afar shan yani mar walba waa iska joogto laakiin muhiimada ciidanku ay u holgelayaan mid mid ka wey weeye ugu yaraan maxaa ujeedada qabtay waa in degmada baraa iyo buulaxaaji inta udhaxaysa ay seef noqdaan ciidamadu ay horta inta ay maxaa si buuxdo gacanta loogu dhigo laakiin mar walba ciidanku khasaare uu gaarsiinaya cadowga waayahay dhankan bulaxaaji warar baa sheegaya in lagta caanoole aageeda uu dagaal xoogan ka dhacay oo al-shabaab iyo ciidamada jubbaland u dhexeeyey taa maxaa faahfaahinaad ka haysaa
aniga inta aan ogahay hadda dagaallo waaweyn oo sidii fiijay dhacdadii iyadaa ahayd aan isla garanayno oo kalaa ma dhicin laakiin ciidamadu bacdana ay lagtaas ku dhex jiraan oo ay sifayn ka dhex wadaan waxaan isleeyahay maalin aan isku dhex jirin oo aan nimanka cadowga ah wax gaarin horta ma jirto
gartay
khasaarahoodu waa iska joogta mar kasta inta aan ugu yar dagaalka hadda oo aad caqabaabayso waxaan sileeyahay tiro dhowr iyo toban maydkooda way ka tageen gartay
wixii ay qaateen kale ma garanayno marka inta badan waa iska maalinle waaye waayo ciidanku ciidanka federaalka dowladda federaalka ciidanka danab ciidanka jubbaland daraawiishta nabadsugidda yani waxaan isleeyahay awooddii ugu cusleeday jubbalandi deegaankaasi maanta ku sugantahay kana howlgelaysaa waayahay saaka dhaqdhaqaaq ciidan baa ka jiray magaalada kismaayo oo waxaa la arkaya gaadiidka dagaalka oo kusii qulqulaya deegaanada galbeedka iyo dhanka koonfur galbeed marka muxuu dhaqdhaqaaqaasi ku salaysnaa
waa inta badan horta ciidanka jubbaland hashi hoy midna malaha markasta dhaqdhaqaaqoodu waa iska joogto meeshii ama culays uu ka yimaado ama dee dana siyaasadeed ay soo galaan oo la raba in hawl laga qabsado ciidamadu way aadaan waxaan ku cadaynayaa saaka ciidama inay ka dhexeen degmada waa ruun kismaayo oo u badnaa ciidanka madaxtooyada ah waxayna aadayaan oo xoojinayaan ciidankaasaan kuu sheegay lagta caanoola ku dhex jira ee ka howlgelaya seefna waa dee deegaanka buulahaji guntida birje meesha ay degan tahay marka ciidankaasi maalin walba inta badan ciidan waa lagu xoojiyaa saakana waa ciidamada qaybo kamid way baxeen sidada rasmigiina waa howlgal buuxa oo dee raba in lagu sifeeya lagtaas oo leyskeeda aad garan karto oo yani aan isleeyahay nimanku ukumaho meesha u yaalaan waaye marka barnaamijkan buu la xidhiiday waayahay maalmahan waxaad sheegtay in xoogga la saarayay dhanka buulo xaaji oo ciidamadii ugu badnaa ilaa saaka ay halkaa kusii qulqulayeen laakiin ma waxaa jira warar sheegaya in al-shabaab ay ciidamo fara badan keeneen deegaanadaasi
aniga intaan xog ka hayo horta shabaab marna lagtaa maysan banaynin laakiin sidii dee dagaalka weynaa ee quus oo quus quusiya ugu dhacay waxay isku dayahayaan inay dhacdo ay taas kaga jawaabhayaan la yimaadaan waana u suuroobi leedahay awooddii ay kula dagaalameen guulaha jirto toban jeer ka badan baa ku sugan marka iskudaygoodu waa jiraa marar badan waa jiraa laakiin mar walba waa fashilnaa